asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee haddii rabbi idmahayo tilmaamaha farada badan bixisa teenan maantana waa xubin yara reemagaal ah xubinta reemagaalkuuna dee waa in iyadana iskeed loo sheego oo la dhaho xubinteenna maantu waa xubin reemagaal ah oo reemagaalkii ayay matalaysaa reemagaalkay matalaysaa waxa ay matalaysaa reemagaalkeennii soomaaliyeed ee la yaqaanay bay matalaysaa qaabkay ku matalaysaa waxay ku matalaysaa qaabkan aynu u soo wadno sidaad u egtihiinba ee soomaalidu reemagaal ma ahayn maxay ahayd waxay ahayd dad xoolo dhaqataa oo reebaadiya waa asaliyan dadkii ugu horreeyey magaalo gale soomaaliya waxaa laga yaaba laba boqoloo sano ilaa laba boqol iyo konton sano adigu laba boqoloo sano inay ugu horreysay markay aada u soo caanbaxeen reemagaalka rasmigaa noqdeen magaalooyinka qaarkood ayay dadku caanka noqdeen ama magaalooyinka qaarkood aada loo bartayna waxay ahayd wax adigu laga joogo boqol iyo konton sano ilaa boqol iyo lixdan sano boqol iyo toddobaatan sano intaa u dhaxaysa markaan ku leeyahay boqol iyo toddobaatan sano macaal hadda labaatankan sano ee qarnigan aynu ka galnay ama shan iyo labaatankan sano ee qarnigan aynu fooda ka gelinay ayaa ka mid a ku darsa marka tirada waxa weeye maadaama soomaalidu reemagaal ahayn mid soomaalidii caadiga aha ee xoolo dhaqatada de soomalidu maxay taqaanay soomaalidu waxay taqaanay nin la soo martiyey oo markii lasoo martiyo neef u qala dadkii soo martiyey aroortiina caano weel ugu shuba ama sibraar caano intuu u buuxiyo dhaha orda sahayda oo qofka safarka ah halkan intuu ka dhaqaaqo gaarisa intuu ka dhaqaaqo ilaa wuxuu tegi jiray jabuuti haye waa tii islaan ay dhahaysay ilaa halkan iyo iyo xajkii ma ma ma islaan heeraf gaabo ma reer reeraf gaaboon caana kasii dhamaan waayahaya islaan tir xajkaan aadahaya waa tii sheekada noocaasu ay jirtay marka maxaa dhacay nin ka mida soomaalidu noocaas ahayd ama qiimaha noocaasa dadku ay u lahaayeen ayaa waxa uu tegey magaalada loo yaqaano xamar marka uu xamar tegeyna dee xamar wax walba xisaab bay ku socdaan markaasaa layidhi guri aad seexata laguma haye bal guri caawa shilimaan iska bixi xooluu gatay maogto lacag bu haysaa waxaa leeyay shilimaan iska bixi caawa guri aad hoyato wuu yaabay oo awo dadkii aan martiyey qaraabada ahaa iwdo dadku maba hayaanba iyaga maarata markaasaa la yidhi haddana cunnadii aroorti meel huteelahaad ka quraacani oo waa lacag haye qudaartanna waad cabbi oo maarata iyaduna waa lacag haye dharkanna waad gadan oo waa lacag haye maxaa isu imaaday marka waxaa isu imaaday haddii eheba idmahayo ninka odagaa wax fara badan uusan ku xisaabtamayn ayuu la kulmay muxuu la kulmay wuxuu la kulmay in la yidhi waxaad cuni lahaydna waa isagu muxuu ahaa nin reebaadiyo konton jiruhu ahaa konton jir maadaama uu yahay weligii isagoo gurigiisa lacag kuma gadan sababta weligiina meel lacaga ma seexan weligiina raashin lacag laga bixiyey ma cun neef unbaa loo loogahayay hadduu heer martiyo dee dhaqankii soomaalidu wanaagsanaa martinimada unbaa lagu yaa lagu waday weligii markaasuu yaabay wax walbo uu taabtaba xisaabta keen unbaa la dhahaa wax walbo uu taabtaba lacagta keen wax walbo uu taabtaba sidaas intaa bixi wax walbo uu taabtaba sida ninkii waa yaabay oo dadkan dhan ee meesha degey dad la martin karo miyaynan ahayn oo dadkan meesha degey guri la saacan karo aan lacag ahayn miyaynan ahayn isaga laftiisa waxaa la dhihi karaa moogta qaraabu qaraabu qaraabo kuma soo degine nin ganacsigiisa carada keenay yuu ahaabaa la dhihi karaa markaasuu yaabay mahmaadan cajiibka ayuu iska soo gooyey waxa uu yidhi waxa uu yidhi xamar xisaab baa loo degee xabawar looma degin muxuu yidhi wuxuu yidhi cajiib cajiib waa cajiibilcajiibaad buu yidhi oo waxyaalaha uu la yaabay moogta aniga laftiisii yaab cajiibaha ku dhacay wuxuu yidhi waa cajiibulcajiibaad xamar xisaab baa loo degee xabawar looma degin taa iyada ayuu ku soo gebagabeeyey waana hadal aniga laftayda ideeqay dee haddaad nairobi imaato aad damacdo wax walba in lagaa bixiyo ama aad damacdo cidna aad martidaana ayna jirin lacagna aada wadanin derbigaad ku baktiyaysaa ama marka dambe masaajidka unbaa tegi oo haddii iigu soo riday waxa ma haye yaa islaamaho bariiska iga bixiyey adoo leh unbaa lagu arkahaya saas darteed ayuu yidhi xamar xisaab baa loo degeye xabawar looma degin waana eray aniga laftayda idaaqay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtaa maanta ciidamka eebe waxaa la yidhi badnin galay biimuu galay